asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan halka anigoo redio cadaad waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka oo barnaamij subax walba hadana kala dhegaysta marka laga reebo subaxnima jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale subax wanaagsan saaxiibada dhegeysanayo waa talaado taariikhda ku aastaysan tahay toddobada bisha koowaad ee janawali sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijkan saaka falaqaynta wararka aan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxay walackiigu xoogana ay ka qabtaa in dib loogu celiyo maamulka hawada soomaaliya waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin arrintaas la xiriirta qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka aan kusoo qaadan doona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa habeenka xalay magaalada dhuusamareeb ee galmudug kulan kula qaatay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo qaar ka mid a qabaa'ilada deegaanada galmudug kulankaas waxyaaba badan ayaa diiradda lagu saaray waxaan idiinsoo gudbi doonaa saaxiib yaal muhiimadii waxyaaba laga wada hadla kulankaasi qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka aan kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kulamo isbaanwaa kusoo dhammaaday waxa uu weli ka wadaa magaalada buluberde gobolka hiiraan iyo hirshabeelle shirwo adag ayay ku xireen odayaasha la kulanka madaxweyne maxamed cabdi waare xildhibaanada kasoo jeeda buluberde ee ka mida baarlamaanka hirshabeelle walaa xoogan ayay muujinayaan waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin arrintaas la xiriirta qodobada kale saaka falaqaynta wararka kusoo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona maxkamad ku taalla magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland ayaa xukunno kala duwan ku riday rag loo haysto dilal askar kale oo ka geystay magaalada boosaaso ee gobolka bari puntland faahfaahin la xiriirta ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa qaar ka mid a xildhibaanada aqalka sare baarlamaanka soomaaliya waxaa xilligan ay ka degeen in la soo saaray batroolka waddanka oo ay sheegeen in burcad aan xal loo helin ay ka dillaaci doonto waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin arrintaas la xiriirta qodobada kale falaqaynta wararka saaka aan kusoo qaadidoon waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa ka soo saartay war xoogan ciidanka ciraaq oo la jooga oo sheegay in laga saari doono falaqaynta wararka ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka falaqaynta wararka saaka aan kusoo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona qaar kamid waxgaradka kasoo jeeda waqooyiga gobolka galguduud ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waxay ku eedeeyeen in faragelin xoog leh uu ku haya xubnaha baarlamaanka ay ku matari doona baarlamaanka labaad ee galmudug barnaamijka falaqaynta wararka ayaan saaka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas inugu soo korinta barnaamijka ugu jirno ayaad maqli doontaan barnaamijka falaqaynta wararka waxaad sidoo kale ku dhegaysan doonteen xubintaad ku xiisaha badnata ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka saa waxaa ku dhegaysan doonteen heystaan dabintii diyaarinta barnaamijkan anigu xasana waxaa ii farsaminaya saaxiibkay haashim cumar xasan waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka kulan wanaagsan saaxiib lagu soo dhawada barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimada ah muqdisho kulan wanaagsan hayadalana saaxiib bil ku soo dhawada barnaamijka falaqaynta wararka waxaan ku bilaabaya magaalada caasimada ah muqdisho xilligan dowladda federaalk soomaaliya walaackii ku xoogana ay ka muujinayso in dib looga wareejiyo maamulka hawada soomaaliya oo dhowaan ay la soo wareegtay hay-adda dulista rayidka soomaaliyeed ee dowladda federaalk soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo muddo sanadaha kadib ku guuleystay inay la soo wareegto maamulka hawada soomaaliya ayaa walwal hadda ka qabta in dib looga celiyo maamulka hawada soomaaliyeed axmed macalin xasan oo ah mariya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in sharciga duulista rayidka ay wax badan uga xiran yihiin howlaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed saddex tobanka bishan waxa uu sheegay in nairobi oo ka dhici doono shir looga hadlaya hawada soomaaliya wuxuuna sheegay in waxa ugu horey ee wax laga weydiin doono ay tahay sharciga duulista hawada reedka soomaaliyeed marayaha hayadda duulista reedka soomaaliyeed waxa uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya in afartii bishan ay meel mariyaan sharciga duulista reedka soomaaliyeed wuxuuna xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka codsaday in sharcigan ay ansixiyaan maadaama uu muhiimad gaar ah u leeyahay guud ahaan soomaaliya waxa uu tilmaamay marayaha hay-adda duulista reedka soomaaliyeed in hay-adda duulista reedka soomaaliyeed ay hadda ay soo saartay in ka badan laba iyo labaatan milyan oo dollar haddii sharcigan la ansixin ah ayay hadda ay soo saari doonto ku dhowaad konton milyan oo dollar oo wax lagu qaban doono gudaha dalka soomaaliya barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaan redio codanaha la socotaan waxaan goor idinsoo gudbin doonaa warar ku saabsan kulamo samaawaha kusoo dhammaaday oo buloberda ku dhex maray waxgaradka deegaankaasi iyo madaxweyne hirshabelle balse waxaa markaa naadiya magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo xalay kun xasaasi ah ra-iisul wasaare xasan cali kheyr oo kula qaatay xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo qaar ka mid ah ee odayaal kasoo jeeda deegaanka celer ee gobolkani galgaduud qaar ka mid a beelaha kasoo jeeda deegaanada galmudug ayaa waxay xalay magaalada dhuusamareeb ee galmudug ay kulan kula qaateen ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo toddobaadkan ku sugnaa deegaanada galmudug si gaara dhuusamareeb sida laga soo xigtay xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya odayaasha ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ku taagay qorshihiisa dhismada galmudug loo dhanyahay waxayna ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan ka mira dhalinta daalada dibadda loogu dhisayo galmudug loo dhanyahay taasoo hadda ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo ka dhisayo magaalada dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka galmudug shir ay wada qaateen saxayaasha galmudug ha yeeshee mid ka mid a beelaha deegaanada galmudug iyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sidoo kale laga wada hadlay dib u xoreynta deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin galmudug ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa odayaasha wuxuu u sheegay in xukuumaddiisa ay muhiimad gaar ah siinayso xoreynta deegaanada xeebaha galmudug oo ururka al-shabaab ay ku dhibaateen shacabka soomaaliyeed siduu hadalka ka dhigay wuxuuna ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan looga dulqaado ururka al-shabaab dadkaasi si dhammaan reer galmudug ay uga faa'iidaystaan maamulka galmudug oo hadda la dhisayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa waayihii dambe waxa ay waday qorshe ballaaran oo lagu xoreynayo deegaanada degmooyinka galmudug oo shabaabka ay maamulaan waxaana dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya tababar uga socday xerada harqabowbe ee gurceel ku taala in la geeyo deegaanada al-shabaab hadda ay ku sugan yihiin si looga saaro barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan saaxiibyada redio cadaana la socotaan waxaa markiina aadayaa ee magaalada balobird ee gobolka hiiraan ee hirshabelle oo ka socdo maalmahan u dhexeeya madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare iyo sidoo kale xogaadka deegaankaasi kadib markii khilaaf xoogan oo odayaasha ay ka qabeen wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa magaalada balobird ee gobolka hiiraan waxa uu kulamo aan wax natiijaha ka soo bixin oo kula qaatay waxgaradka deegaankaasi kuwaasoo la sheegay in dhammaan lagu kala tegay kulamadaas ayaa ujeedada waxay ahayd sida xal looga gaari lahaa khilaafka dhinaca maamul ee ka jira buluberde ee gobolka hiiraan ka tirsan kadib markii wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasi uu soo magacaabay maamul cusub waxgaradka deegaankaasina ay kasoo horjeesteen in maamulkaasi ay ku shaqeeyaan xarunta maamulka ee buluberde gobolka hiiraan ka tirsan madaxweyne hirshabelle waxaa la sheegay arrintaasi inuu ka biidiiday islamarkaasna uu codsaday in maamulka cusub uu ku shaqeeya maamulka degmada buluberde ee gobolka hiiraan hirshabelle balse waxgaradkaas ay kasoo horjeesteen xildhibaan ismaaciil maxamed nuur oo ka mid ah baarlamaanka hirshabelle ayaa madaxweyne hirshabelle maxamed cabdiwaare wuxuu ku dhilay tegitaanka buluberde iyo dhisitaanka golaha deegaanka wuxuuna sheegay in uu buluberde uu hadda uu ka wada kala qaybin dadka deegaanka ah uuna sheegay in xalkaas ay ka wadaan isagii wasiirkaasi arrimaha gudaha arrimo dhibaato ku ah shacabka ku nool deegaanada hirshabelle si gaara magaalada buluberde oo hadda ay ku sugan yihiin
marka hore horta waxaan salaamaa dhamaan shacabka reer shabeelle gaara waxaa kaloo salaamaa shacabka reer cadaado iyo dhamaan reer galmudug weliba galmudug waxaan galmudugta cusub ama galmudug loo dhan yahay magaca hadda loo bixiyey waa galmudug loo dhan yahay waxaan rabnaa anagu mataanaan nahay hirshabeelle iyo galmudug mid kheyr qaba inuu yahay meeshaas kasoo saaro maamul kheyr qabo xildhibaano kheyr qabo madaxweyne kheyr qaba inuu yahay meesha kasoo saaro horta ugu duceyna reer galmudug midda xigta ammaanka hirshabeelle waa iska sidiisii wax hadda isbedela ma jiraano dabcan nabadda waa ka soreynaysaa wax hadda in un tilaabo hore loo qaada maahan dhinaca amniga al lama socdo waa garti waxay iga warantaa shirshir aad baa qabateen oo soo horjeedaan deegaabeynta ee golaha deegaanka deegaanada hirshabelle iyo qorshaha madaxweyne maxamed cabdiwaare uu ku tegay buulo berde bal waxyaabaha ee kulankiina waa hadasheen bal nala wadaag een, eh, waa waa sax eh, arrintaas aadaan u dhaliilnay eh, dabcan eh, dadkuna haddaysan isdhaliili karin maamul ma noqon karaan madaxweynuhu eh, waxaa ka horreeyay wasiirka arrimaha gudaha oo ku maqnaa arrimo eh, dabcan isfahamsiin ah in bulshada la fahamsiiyo in la furxaan bixiyo wixii dhibaato meesha ka jiray wasiirkiio weli aan ku guulaysanin oo weli caqabado badan ay hortaagan yihiin aha.
dadka bulshada maanta nool Eh, maba yaqaanaanba wax dowladnimo la yidhaahdo ma yaqaanaan wax golo degaan la yidhaahdo faa'iidada uu leeyahay iyo dariiqa loo maraayo horta dadku waa in siminaaro loo furo Aha.
la wacyigeliyo laga dhaadhiciyo laakiin haddaad tidhahdo anigu guuraynaa tegaynaa eh, dabcan waxay noqonaysaa un eh, in lagu fashilmo Aha.
shalayna warkuu idaacadda ka sheegay waa maqlaysay erbaarka markuu ka degay waa ku fashilanay buu yidhi innagu waa hortiisaan hadalnay isagana waa qiray inuu la fashilmay markuu meesha tagay uu arkay bulsho aan ishaysanin bulsho uun isfahamsanayn iyo waxa uu usoo cidna aysan ka warqabinba waa fashilanaa saa wasiirka askiisa arrimaha gudaha in ka badan labaatan beri ayuu ku sugan yahay buulo berde Wa- kulamo ay loo qaatay waxgaradkii dhaqanka ee buulo berde oo cabshan badan muujinayay wasaaradda arrimaha gudaha inta badan qodobada laga wada hadlay xagga waxgaradka ay sheegeen in la isku fahamay lana ambaqaadi doono samaynta golaha deegaanka marka haddii madaxweynaha uu xoojinayo oo halkaas u gaaray adinku caqabada gaarka u aratay in gola deegaan la sameeyo maadaama madaxweynihii asugu meesha uu tagay kulamana ula qaadan doono waxgaradkiin kuna qancin doono in gola deegaan la sameeyo oo dhammaan beelo ay ku wada qancaan waxyaabaha gaarka adinku oo ku dhalaysan in gola deegaan bulo berde loo sameeyo oo idiin muuqda maxay taa
meeshu eh, afar beelood ayaa degta wasiirku markuu tegay laba beelood iyo beel kala jaban oo haaf ah wasiirka inay la kulmaan waa diideen iyagoo markaa sheeganayo waxyaaba markaa ay u gaar ah oo ay leeyihiin sababtaas iyo sababtaasaan kula kulmaynin waxay ahayd marka eh, sida saxda ah wasiirku haddii beel ka mid ah ay diidaan inay la kulmaan ama ay wuxuu wada ku qanci waayaan Aha.
beeshu xildhibaano matalaa jira wasiirka isagu waa dowlad qabiil ba xildhibaanada uu magaca dowlad ku socdo dadka dowladda ku matala qabiilkaas ama beeshaas inuu u yeero u yidhahdo war beeshiinii waan ku qancin waaya arrintan ma iyagaa taxsanaysa anaa taxsan balkaana ilaarka inuu yidhahday ahayd laakiin in madaxweyne loo yeero oo madaxweyne tago wasiir wuxuu qancin waa madaxweyne ma qancin karo dabcan eh, xildhibaanadii beesha kasoo jeeday oo aan wixii laga talagelin waxba ma qancin karaan waa gartay Xe- inta adinka laydin soo wicin laydinku talagelin in laisku arti duwanaadi ma tagteen oo deegaanka ma ka warqabtaan oo war ma ka haysan waxyaabaha ay ku diidan yihiin la kulanka wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle Eh, go- golaha deegaanka sidiisaba lixdii bilood u dambeysay waa la waday in bulburta laga samaynayo Aha.
tiro ka saddex jeer aanu shaksiyan tegey oo kala fog fog saddexda jeer ba anagu maamul dadka waa lasoo kulannay shacabkii qaybihiisa kala duwan Aha.
Eh, waxyaabaha ay sheeganayaan tabashooyinkooda in laga qanciyo oo waxyaabo yaryaraana jira oo raalli ahaw ku filanba in in la yidhaahdo dawladdu ay tagto jira raalli ahaw dhahdo anu ma dhihi karo beeshayda raalli ahaw sababtoo ah beeshayda anaa ka dhashay oo ka socda laakiin waxay u baahan tahay un in eh, dawlad guuraysa tagto la yidhahdo waxaana annaga idinka haysanaa Waa gartay.
waxaana waa laydin qabanaya Waa gartay.
qabashadiinii Aha, waa garta haddaa ogaatay in eh, beesha ka soo jeedo eh, ku nool deegaankaasi ay la kulmi diideen wasiirka arrimaha gudaha inta ku baxdo oo la hadasho dadka deegaanka ka soo jeedo maxaa ugu qancin weysan la kulmaan wasiirka si loo ambaqaado golaha deegaanka dhisitaankeeda wasiir- wasiirka intuusan bixinaa inta kula kulannay caasimadaan kula kulannay hirshabelle waa u sheegnay waxa meesha ka jiro isagaa iska dhaga tiro meesha aaday marka hadda qof adiga aan iska kaa dhaga tiray Wasiirku- oo anaa soo xalinayo yidhi.
Aha, Marka wasiirka inaa- amar madaxweyne ku socdaa oo ah in la qanciyo dhammaan beelaha deegaanka hirshabelle si gaara eh, degmada hadda ay ku sugan yihiin ee buloberde waxaa usii dheer tabasho ay wasaaradda arrimaha gudaha ka qabeen waxgaradka oo ah eh, magacaabista iyo xilkaqaadista maamulka magaalada buloberde in badan laisku fahmay eh, qodobada ku saabsanaa magacaabista iyo samaynta eh, maamulka iyo ma wax laysku fahmayo ma jiraan sidaan kuu sheego waay afar beelooda meesha degta hal beel iyo bar ayaa ogolaatay in golo degaan la sameeyo laba beelood iyo barna way diideen macnaha beel baa qaybsatay Eh, waana la diiday Een, wasiirku isaga waa dhihi karaa waxboodanaan oo horumaraan gaaray iyo kambaan yeelay dabcan qof walba siyaasadiisa isagaa yaqaano qaabku barbagaadada u samaysanayo laakiin anagu xaqiiqada jirtaan ognahay Eh, haddaad doonto odayaasha deegaanka lamarradooda intaan kuusoo diro waa waa waa waa la hadli kartaa nabadoonaad la hadli kartaa warka aan ku leeyahay warkooda inuu iswaafaqsan yahay waad ogaan kartaa Waa- barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaa saaxiiba reediyo wadanaha la socotaan markan aadaya maamulka puntland si gaar magaalada boosaaso oo xarun ah ganacsiga puntland oo maxkamad ku taala ay xukuno kala duwan ay ku riday rag loo haysto dilal askar hale lagu geystay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee soomaaliya maxkamadda sare ciidamada maamulka puntland ayaa xukun dil toogashaha ku xukuntay askari waa saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland kuwaasoo lagu helay inay dileen askar iyo saraakiil kuwaasoo lagu dilay magaalada boosaaso oo xarun ganacsi u ah maamulka puntland ragga la xukumay waxaa ka mid ahaa axmed aadan maxamed oo loo yaqaana gaashaanle oo loo haysto in uu dilay taliyaha garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso gaashaanle sare xasan shire ammaan waxaana axmed hore loogu xukumay dil toogasho ah iyadoo raafaan uu ka qaatay kadib markii maalinta shalaheed maxkamadda ay mar kale ku xukuntay dil toogasha kuwanka maxkamadda ka soo baxa ayaa waxaa lagu sheegay in ninkan asna lagu xukumay toddobiiyo toban halaad oo di ah taasoo dhowaan ka soo gaaray howlgal lagu qabanayay waxaana diyadaasi lagu xukumay inuu bixiyo maamulka puntland sidoo kale ayaale maxamed cabdi iyo maxamed axmed muuse ayaa horey waxay u dileen askar kale islamarkaasna waxay ku xukuneen dil hole waxaana iyaguna maxkamadda ay mar kale ay ku xukuntay dil toogasha dhinaca kale cabdiqaadir maxamed axmed oo ka tirsan ciidanka maamulka puntland ayaa loo haystaa in uu magaalada boosaaso uu ku dilay nin ajanabi ah oo ka soo jeeda dalka yemen waxaana maxkamadda ay ku xukuntay inuu bixiyo diyada marxuumka yemeniyiinta ah ee uu dilay taas oo ah boqol halaad oo ah diyo waxaana taas ay keentay inay dalbadeen dalka yemen oo kasoo jeedo ninka la dilay ugu dambeyntii maxkamadda maamulka puntland ayaa cabdiqaadir ayaale maxamed oo loo haysto inuu dil aan ula kac ahayn boosaaso ugu geystay qof shacaab ah waxa ay ku xukuntay in uu bixiyo magta qofka u dilay barnaamijka falaqeynta wararka ay dhegeysanaysaan saaxiibya radio codon ha la socotaan waxaan markiina aadiya magaalada caasimada ah ee muqdisho senator muuse suudyale xow oo shalay hadal ka jeedinaya kala fadhiga aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee lagu ansixiyey sharciga sharciga batroolka dalka waxa uu soo jeeday in sharcigan aan la meel marin islamarkaasna dhibaato xoog leh ay ka dhalan doonto xilligana aysan jirin dowladda damaanad qaadi karta ammaanka guud ee waddanka senator muuse suudyale xow waxa uu sheegay in mar walba ay muhiim ay tahay in lasoo saaro batroolka dalka balse aysan suurtagal ahayn in hadda lagu degdego iyadoo aysan jiraan sharci lagu heshiiyo oo lagu hago batroolka islamarkaasna ay sharcigan raalli ka ahan dowladaha xubnaha dowladda federaalka sida maamulada somalilan puntland galmudug iyo jubbaland waxa uu sheegay in qeyb ka mida badda ay dacwad ay ku jirto islamarkaasna ay qabaan shaki badan oo ku aadan sida xukuumadda federaalk soomaaliya ay ugu xasuulduubayso suugeynta shidaalka waddanka waxa la qodi rabo oo loo degdegaayo oo warqadaha loo suubsahayo oo la beecgeyhayo oo bowdaca ah oo kalluunkeedana bowdaca yahay canshuurteedana canshuur daca ay tahay badde eraboorkeeduna dacyahay dekadeeduna ay dac tahay waa reer hirshabeelle ee muqdisho reer hirshabeelluhu badda waa kala xigaa aniga waardiyaan ah xaarisaan ah xaaris carabiga soomaalina waardiyaana waardiyihii lay saaray waxaan arkaa dad inay u woodi rabaan oy gacantu u taagi rabaan wuxoodiina ay u xaniban yihiin waxaadna ay helaan boy dhee rabaanee cabaad ayaanay leeyihiin waa in la hirgelsho waa in la waxeeyo waa in la boobayo guddoomiya arrintan wasiirka wax badan oo ka farxay oo arka laakiin ka farxi maa warqado loo sameeyada adiga mid u saxiixdo midna aqalkaas kale aqalka shacabka u saxiixo midna madaxweynaha u saxiixo midna ra-iisul wasaare oo baleenka kula jiro uu u saxiixo ee uu lala wareegee shirkado balaayahoo shiddo kaliya lacag looga qaato ayaa meeshaan laga rabaa dowlada xoog leh oo batroolka qodaayo oo hantidayna damaanad qaadaayo uma jeedno
senator muuse sudyalixo ayuu kaasaha walax xoogan ka muujinayay in xilligan lasoo saaro batroolka waddanka barnaamijka falaqaynta wararka ayaa dhegeysanaysaan radio cadana la socotaan saaxiibyada qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sarsaqaana waxaa markan aadaya bariga dhexe oo ay ka taagan tahay xurguf siyaasiyada u dhexaysa waddanka maraykanka iyo sidoo kale waddanka iiraan jaawarar xoogan ayaa ka dhasha warqad ka soo baxday milatariga maraykanka ee ciraaq oo si hoose loo duqsiiyay taas oo lagu sheegay in ciidamada maraykanka ay isku diyaarinayaan in dalkaasi ay ka baxaan warqadan ayaa mar kale waxaa diiday wasaaradda gaashaandhigga dowladda maraykanka oo sheegtay in ciidamada maraykanka aysan ka baxin waddanka ciraaq warqadda uu ku qoran yahay taliyaha ciidamada maraykanka ee jooga ciraaq waxaa loo diray taliyaha ciidamada waddanka ciraaq iyo sidoo kale amiirka waddankaasi waxaa lagu sheegay in maraykanka ay isku diyaarinayaan in maalmahan ama toddobaad soo socda ay ka baxaan gudaha waddankaasi ciraaq warqadan ayaa timid maalin uu kadib markii baarlamaanka ciraaq uu meel mariyay qarar uu baaqaya in ciidamada maraykanka ay ka baxaan dalkaasi qaraarkan ayaa soo jeedin keliya mana ahan mid xukuumadda ku qasbaya inay ku dhaqanto marka waxaa kusoo dhawaataan xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan araan idiin warrama soomaalidu musuq maasuqay sheegtaa mana taqaane horta minaan qaade iyo qarshe la soo xirin soomaaliya musuq weligeer ka bixi mayso cabdillow miyaad maqal musuq maasuq soomaali waa meheraddeedii bandhooyow horta musuq iyo maasuq waa jufade owe ambarlan adakoo higa maleefo horbo intifaa'ifa ka dhaladeen warnimada war mahaysiina waxaa la yidhi nin xildhibaanaa markii doorashada soo dhowaatay wuxuu tegey deegaankiisii wuxuu tegey dugsi hoosoo ku yaallay ardadii su'aal weyddiiyey wuxuu yidhi ma taqaaniin xayawaan dheer oo dadku rarto wiilaa u jawaabo wuxuu yidhi waa geela caaqilaa tahay uu yidhi yo ii sheeg aabbaha muxuu yahay aabbahay waa nabadoon buu yidhi wiilkii nabadoonnadu waa caaqilo ubadkooduna waa caaqiluu yidhi wuxuu yidhi su'aal kale xayawaan afar lugood leh oo caana badan yaa sheegi kara arday kalea ka jawaabo wuxuu yidhi waa looda ii sheeguu yidhi adiga aabbaha muxuu yahay aabbahay macallin weeyuu yidhi macallimiintu waa cilmi badan yihiin ubadkooduna sidoo kale ay u cilmi badan yihiinuu yidhi eeyaa ii sheegi kara xayawaan baa lalaho duula wiil ka carooday ninkan su'aala xumaantiisa ayaa yidhi anaa aqaan waana yaxaas markaasuu inta xanaaqa xildhibaankii wuxuu yidhi war waxba ma kala ogide aabbahaa muxuu yahay wiilkii wuxuu ku jawaabay aabbahay waa amiirka tababara shabaabka degmada xildhibaankii oo inta naxay baqaya ayaa ku jawaabay wiil wanaagsan baa tahayoo yaxaasku marmar waa duulaa su'aalow amalaysan ka gaabdurana eedan goraday ha haani madiidana garamidumado han dhiibi jartiyu yaahu xildhibaankii dhammaay mugow amiir ku tegay miyuu inya naxayow oggolaaday inuu yaxaasku marmar duulo sheekadaa waxaa qoray weliyi cilmi cismaan faarax boodhari war sheekadaasu waa musuq maasuqe hadalka hayga musuq maasuqin inay dhegaysto waxaa la yidhi jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta haddaad soo weysa sheeko ogow heli maysid caashaq waxaa la rabaa haweenka markii la shukaansanayo inaan loo sheegin daacad wixii jirana aad ka qariso markaana la soo kaxaysto adoo dabaq kula heshiiyey qol jiinkada lagu arooso dabeedna dagaal bilowdo ilaan waa saad rabteene cajiib dabaq ka dhac ahaa markay gabar wiil sirayso ama wiil gabar siraayo waxay isdhahaan xabiibi daraaddaa baan riyooday xalaankaa seexan waayey sidaan kuu raadinayey cidiyihii baa isiibtay adduunkaadaa u fiican haddaadanse lacag isiinnin adduunkaadaa u liita iimaanka allaha geliya horyaas ugu baxay iimaankee xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaysnaan igu qancaynna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina ii ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhaxayso beentu cajaa'ib warana naagadoonka maabali sheekoysane laakiin madiideen oo hildoonka ee khudbadii oo dhegaynsidi subugasiin waraabiyaan wiilishoodna eri jireen waana beena nagadi jarti menasiraan menasiraan mar kale alla maxow gabar been u sheegay midkaan gurigaa gubay war waxaa la yidhi dood iyo war badan lama raboon mudax ka daabmayne dadku waa walaal danina waa kala wadaysaa war sugaal abdulahti kormay baaray lamadii walaalleelankii beesile waa wiin war hadda waxay maraysaa labada siyaasi kii la wataa weyn war axmed waran laba wuxuu yidhi laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon aryaadhaha war ma haysiine waa tii shabaab ay weerareen kenya garoon meel laamu la yidhaa ka tirsan waa tii subax dhoweed layskula hoogay laakiin kenya war lala yaaba ka yeedhay kenya waxay tidhi waxa nugu soo duulay waa iiraan mugga waxaan maqli jiray aabbo wiilka iga weyn ana iska celaaye kan iga yar iga celi war maalin dhawaytay garaahagii kadhii ekis kontarool madii imaaraadka kadambooyen la eri aladheero afka furudi hoolin unii lahaynay waan uni gobsiniyaa eri hata madii hoolitiis iiraan lensaaraw may shibin ay uni gobaniima ero arooda aniga warka kenya waxaan u fahmay aabbow maraykanow naga soo gaaree waxaa naga qabo aftacuulka nasi horta shabaab ama imaaraad ha loo saaro ama eeraan ha loo saaree shaqadoodu waa socotaa kenya shabaab uma socoto inay iska fadhiisana ma rabto sababtoo ah nairobi waxaa u fadhiya sheekh xasaan xuseen oo shacabkii lagu laayay ekiskontarool waa murtadiin lahaa war sheegaasaan useenkaadi sheegase safiir shabaabkan fidhii nairobi wa war warka ha naga dhex gelinayna maqla eeraan jenaraalkii laga dilay qabrigiisii waxay ka dul taagtay calan guduudan waxayna yidhaahdeen la dejin maayo ilaa loo aadho hadda ka horna qaraxii soobe madaxdeennu waxay xirteen mara guduudan ilaa shabaab dalka aan ka sifaynana tabeebaha guduudana noo xirroonayay yidhaahdeen marka calanka guduudan ee eeraan ma wuxuu noqon doonaa tabeebihii madaxda soomaalida mase wuxuu noqon doonaa looma ooye waa loo aaraa dhaba allaahu akbar aryaadhaha taabid isagoo maradi guduudneed gacanta ugu xidhan tahay aa xilka xanyuub laga siiyo waranna waxaan dhihi lahaa jinni weliba shaar buu xidho shuuka soo toloye shabaab iyo sharwadayaal kale noo shuuraa ka ahe shacabkaa la wada laynayaa sheerna loo yahay shisheeyaana soo wada dirsaday una shaqeeya marka hadda warka kenya miyaad rumaynaysaa in sheeca shabaab soo dirsatay war fahad buu war rumaysaday imaaraadaka damboyti islahay war sargaalka iiraan tiri waan u soo aaraynaa iyo aarka shacabka soomaaliyeedoo la laynayaa marnaba isku mid noqon mahayaan sababtoo ah iiraan sargaalkaa dilkiisii waxay xilka uga qaaday saddex janaraal oo saraakiisha difaaca cirka ka tirsanaa ciraaqna afaray uga qaaday baarlamaanka ciraaqna waa ka fadhiistoo go'aan wuxuu ku gaaray in maraykanku dalkooda uga baxo soomaaliyana hal qof xitaa looguma indha guduudin dadkaan la laynayo dartiis waryaa beenta ha sheegin qaraxiisadii labaatankii oktoobar ee hotel nasaablood labo sambaloolshii saacida xilkoodii ku waayey war hoteelkaas wasiiraa lahaaye aawa shacabkii ex control iyo soobe lagu lahay warkaas madiidana dhiigaan shibtay may kale fadaasan isin anna intaas waxaan ku sii diraahow shisheeye shimbir naabadeed kashin samayno sheebyaashaab shisheeye shimbir naabadeed kashin samayno sheebyaashaab haye ama cabdullaw macal jeemis iswaalka ma rabna miya macaaddoolli ma muutana ku daro cidaan u daba fadhiisanayna amniga ma jirto gaboso war ma ogaa tahay somalilaanaad ka hadlaysaaye meeshaan amniga shisheeyaa laga sugaayoo loo daba fadhiyaa aryaadhaha gaboose in madaxda ajnabi ilaaliyowba moogyahay day war gaboosi maymba boogiyaa ciidanka shisheeyno lama kun doolar gaadadaano haankano boqolka doolar si hun isa hariir lagasiyaw maandhooyow ma orgagii qaramada midooba haddana la ceyriyey ayeeyo maku riyootay waayahan isagiyo nabadeenoo la iskuma fiicnayne war ergaa qaramada midoobe shalay wuxuu la kulmay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi casharaan meeriyaaye war cabdi xaashi cashar looma meeriye odayaashii soomaaliyeedu ka dambeeyaa turxaan bixinta sharcigii doorashadu ku jiraa war sharcigiina maxaa iswaal ka khubseeya iswaal iska dhaafe lama muutaan looga maarmina ka warran hee david hel ma horaysa arrintan anigu mahiiga inay u baahataanba ka baqayaa maraduba ha ka dhacda hadday rabteen arooda kaaliya hadda ma roog maam la bilaabi rabaa haddane mahiiga haddaad maqasho roodmaam meel kaama jiro mahiiga haddaad maqasho kambaale akod kaama fogfoga doorasho haddaad maqasho dadaal kaama foga maandhooyow doorasho haddaad maqashaan isbeesa bulutiko kaama foga war doorasho hobisin dheegdan fadlanka shiboyna daba dareerta geeri haddaad maqashana god kaama foga doorasho haddaad maqasho madax cusub oo aan la filayni kaama foga doorasho hadday dhacdana waa lagu shubtay kaama foga waa la shira haddaad maqashana looma dhamma kaama foga war walgaebsidii hobisin dheegdan walnagadii masiinka dheer maday isaaqow magan alla haddaad maqasho allaha sahlo kaama foga ilma adeeryaalow ilmaha iga baaqtaay hobisin dheegdan maka afgordow maka dheer waraadha waxaan aad ku meeraysanaysaan iska daaya siyaasiyiin haddaad maqashaan beeni idinkama foga doorasho haddaad maqashiin qurba joog kaama foga murun haddaad maqashana kalamaan kaama foga war nimayow su'aal baan idiin weydinayaa soomaaliya waxaa ka dhaca ma doorasha mise waa xulasho waa doorasho doorasho dhaaftay oo dadban oo xoog iyo xulasho iyo xoolo laysugu daray oo hadda nabadii nololmasaas bay rabtaa inay ku soo baxdo saa kale arro war nabadi nololaysan sheegasan hortiyo dad badan oo ooya waa la degdegeyey mooga war waxaa la yidhi dad nin u taliye nin tuugsadaa yaqaan anna waxaan intaas ku daraa hey nin tuugsaaday taab waa yaaqaan iga taagaase meeluu taal nin tuugsaaday taab waa yaaqaan iga taagaase meeluu taal haye abdulow tabtaas tabtay bakiila leere war war ma haysiina waa murantaane madaxweynayaasha garoowe isugu tegaya maxaad xog ka haysaan raacaan warwar ma haysiine liibiya jenaraal xaftar oo emiirada carabtu taageerayaan ayaa burburiyey suuriyana keligii taliya ay kala taageerayaan baa burburiyey yemanna digtaytar ay taageerayaan iyo xuutiyiin baa burburiyey soomaaliyana qabyaalad iyo qarash carabtu soo dhiibtaa burburiyey markaa waxaa la ogaaday amiirada carabtu in waddan carbeed oo burburay aanu raalli ka ahayn inuu dib cagihiisa iskugu taago sababtoo ah dadkooday ku cabsi geliyaan si ay kursiga ugu sii fadhiyaan war arab makrishama goradaasan inolan heshiina ka heliyeen allow carabta xoolaha ka qaad amase noo qayb waryaa cid kastaa waxa ayadu iska hadlaysa inay dad kale ku eedda maahane soomaalidu ayagaa meesha isdhigtay warkaan daaye ilaahu waraabana wax sii waa anoo kale eh, na horaa loo yidhi hal kastana shililkay isdhigta waa lagu qalaha la yiri war meelsidin yaalolan liyaala leeri rag tashaday dhul waa toli karaa taaka labadeedna horaa loo yidhi ola dambaabin tala adaa ku noola iyadu kuuma noolaa layidhi arootashaday ma khasaare horaa loo yidhi war taa badan ma baahda waa leeri ummaddii tasha weysa waa loo talyaana waa la yidhi taladiin baad oo tuuru haydanka soo baxda nagu kala wada ma korkiinu ha qaace waryaada ummadii tasha ways waa loo taliyaa wala tashamaaga tag tiirku boode tanna haysata maahino
fariintaasi xubintii ka horreysay kalaman waxaa gabagabahay barnaamijka falaqeynta wararka saaka oo soo saarkan ka timi anigoo xasana dhanka farsamada saaxiibka haashim cumar xasan oo iskala haatan intaan barnaamijka dibda ugu kulmi doono subax wanaagsan saaxiibayaal
sideebaa dhaqso loogu kala gartaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa